نشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا muuqbaahiyaha janaalka wararka elkataybal akhbaariya ayaa baahiyey qeybta sagaalaad ee silsilada taxanaha ee mashruuca qeybinta sakada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada taas oo maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ah
وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبيك جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد xalqadan ayaa lagu soo bandhigayaa saka qaybin laga sameeyey tuulooyin hoos yimaada degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe goobta saka qaybinta ka dhacda ayaa waxaa soo buuxdaa feydad isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaasoo wejiyadooda laga dareemayo farxad iyo reereen aan la soo koobi karin qaar ka mid a dadka sakada la siiya ayaa la hadlay kanaalka wararka alkataayib al akhbaariya
cabdilaahi cismaan oo jooga hadda dagaalka saako aas soddon iyo shan neef ari ah faraxsanayna maanta alxamdulillah mar waa faqri aada maanta taajir baa noqday ilaahay muxmad kor ha ka dhigay gaal allaha burburiyo magacayga waa macna cali xasan xuseen deegaankayga waa aadam hiray oo tuulo qogow hoos imaad degmada saakow waxaa la siiyey sod- soddon iyo shan neef ari ah Waa ilaahay aad u mahadsan kadib mujaahidiinta ayaa ku mahadsan marka waxaan leeyahay islaamka allah cizay gaalada allah jibiyo marka anigana waxaan rajaynayaa inaan zake aan bixiyo oo arigan aan aad aan anaha aniga aan sha- dadaalo arigan aan dhaqaaleeyo zake in layga qaado ayaan aad u rajaynaya arigan aan dhaqaaleeyo دنيانا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي xalqada sagaalaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee lagu soo gudbiyey degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa imaanaysa xilli isbuucyadii lasoo dhaafay muwaasasada warbaahineed ee alkataayib gaar ahaan garabkada al akhbaariya uu baahiyey saka qaybin laga sameeyey degmooyin iyo deegaano ka wada tirsan gobollada baay bakool iyo shabeellaha hoose kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin
عدنا نلبيك جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك رب